فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan caawana qodobada aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awooda leh ogolaado waxaa ka mid a howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan ayaad dhegaysan doontaan nadawaad ballaaran oo ka bilowday walaayaadka islaamiga ah kuwaas oo dadka soomaaliyeed looga wacyigelinayo halista doorashooyinka ay qabanayaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid a culummada diin islaamka oo ka hadlay arrimahaas sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan sidoo kale qodobada aad dhuuxa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a qaar ka mid a dadka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose oo aragtiyo ka dhiibtay isbeddelka ka dhacay dalka afghanistaan codadkooda ayaad dhegaysan doontaan insha allah wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaan sidoo kale soo gudbin doonaa insha allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada أبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aynu ku bilownaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxay ku dileen sarkaal ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale askari la socday dilkan ayaa ka dhacay siday wararku sheegayaan agagaarka tabeelaha sheekh ibraahim sarkaalka ayaa magaciisa lagu sheegay qoorey sidoo kale askariga lala dilay ayaa lagu magacaabi jiray buulle waxayna ka wada tirsanaayeen askarta b esta dowladda federaalka ama nabad sugidda waa hagaag qayba hore barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan nadawaad ballaaran ayaa ka wada bilowday walaayaadka islaamiga ah kuwaas oo dadka soomaaliyeed looga wacyigelinayo halista doorashooyinka ay qabanqabanayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha haddaba caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad oo lagu qabtay gobolka shabeellada hoose culammadii ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan firin bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wcala alih waasxaabi ajmaciin mowduuca caawa laga hadlahayo tobanka wilaayo ee mujaahidiinta geeska africa ay joogaan tobanka magaalo way ka dhacaysa gobolba way ka dhacaysaa macnaha saan rajayna insha allahu tacaala tobanka gobol ee soomaaliya ka mid ah ee wilaayada islaamka mujaahidiinta geeska africa xukumaan muxaadarooyinkan iyo kuwo kale way ka dhacayaan baan nidhi asbuucyo ka hora qaa'idkeedii ummaddan muslimiinta ah ayaa warbaahinta kala hadlay una digay arrinkaa waxay ku tusinaysaa jacaylka ama wanaagga loo qabo dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliya inay mar kasta loo digo waxna loogu sheego kolba wixii soo kordha sayna ugu daadanin sida baallaydii oo kale ahamiyadda la siinaya marka waa aragteen ayadoo dhibaato badan ay jiraan haddana dhibaatada ugu dara waa midda gaalaynta waxaan asbuucan aan ku jiro iyo kaan soo dhaafnay ilaa bisha safar koweeda loo asteeyey inay soomaaliya ka dhacdo doorashadii gaalada ee hogaaminayeen reer galbeedka yurub dowladaha kiristaanka ee deriska aana ay ciidamo u ahaayeen dadkii soomaaliyeed intii horey loo gaaleeyey m inta kale in la gaaleeyaana lagu talagalay sidaa darteed marka inaan isku digno oon diinkeenna rabbi subxaanahu wa tacaala iskugu digno waa masalo muhima inaad marka ogaataan dhegahna ku qaadataan ummaddan u wada digtaan baa la rabaa inay tahay waxaan la soo wado ama baarlamaanka loo dooranhayo sharciyadii horey u dejiyeen ee diinta ilaahay ka hor imaanhayay iyo kuwo kaloo lagu daray inay dejiyaan wey kuwa horena ay ansixiyaan wey mayna anfacdaa aan isweydiinne mise ma u baahan nahay sharciyo in loo dejiyo soomaaliya oo muslimiina ay ku xukuntanto ma u baahan nahay mise uma baahnin uma baahnin soo maa waayo annagu muslimiin baa nahay ilaahay baa ilaah noo ah sharcigu ilaahay noo soo maxaa noogu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam annaga diin iyo xukun baan leenahay saa darteed xukun dadaan diima lahayn ay ku dhaqmaan uma baahnin ciddii tiraa waan u baahannahay maxay noqonaysaa marka ma dad muslimiina mise dad gaala gaala ilaahay diinkiisa ka baxday way subxaanahu wa tacaala allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu adiicuu allaha wa adiicuu arasuula wauli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri dalika khayru waaxsanu ta'wiila ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاقوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله وحله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا الله وحله سبحانه وتعالى وردك مؤمنين تهو ilaahay adeeca oo kitaabka la qaata rasuulka adeeca oo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaata wa ulul amri dadka mas-uuliyiinta idiin adeeca ilahay intaa kuma dayn muxuu yidhi minkum minkum kaabsoo khitaab maaha minkum maxay ku dhacaysaa oo idinka mu'miniinta idinka midkaa wey dadka madaxda ah oo idinka mu'miniinta idinka midan adeeca allah marka wuxuu leeyahay fain tanaasactum fii shayin maxaa ku taqaana usuulu fiqiga nakiratun fii siyaaqi shardi he tufiidu lcumuum asmaada qaarra waa macaarif qaarra waa nakiro hadal la hadlahayey shardina ay ku dhex jiro ama nafyi ku dhex jiro ama nahyi isab nakira hadduu soo galo caan bay keentaa hal xaba laga reebi maayo ilahay marka wuxuu leeyahay fii shayin فإن أو شردية كهرمرت فإن تنازعتم في شيء شيء شيء يا شيء وين وحو دوني هالنقضة لك لقادي معي في شيء بالين حبض موسى هداس كو قبصتان حبض عضي هداس كو قبصتان هداس كو قبصتان مركب أما قايدة أما الديارة كو قبصتان دول هداس كو قبصتان حقين لو كلا بحيا golaha baarlamaanka soo maha xaggee lagu kala baxa ilahay muxuu yidhi farudduuhu ila allaahi e ilaa kitaabi illaah arrinkaad isku haysataan kitaabka allah u fiiriya subxaana wa tacaala wa ila arasuul nebiga hadduu nool yahay nebiga u geeya hadduu dhintayna axaadiidiisii ka baadha calayhi salaatu wasalaam sidaasuu alla leeyahay faruddu ila allahi waarasuul waa goorma laakiin شرط baa lagu xidhay hadana in kuntum tu'minuna billahi wal yawm al akhir bali haddii ilaahi rumaysan tahay maalinka aakhira rumaysan tahay wax kasto idin dhaxmara kitaabka iyo sunnada loo celiyo Allah subhanahu wa ta'ala ma dhihin baarlamaan loo celiyo Allah subhanahu wa ta'ala ma dhihin loo celiyo maamulka madaniga loo celiyo ma dhihin madaxweynaha loo celiyo laba dhihin waxaan isku qabsanna ha yaraada ha badnaadee kitaabka iyo sunnada loo celinaya waa goorma in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri baaliyi haddaad ilaah iyo aakhara rumaysantihiin shayga shardiga waxaa lagu ogyahay shardiga haddii la waayo mashruudkana waa la waayaa haddii la waayo shayga aan isku haysanno kitaabka iyo sunnada haddaan ku kala bixi weyno iimaanno ma jiro wey ilaahay baan rumeeye been wey rasuul baan rumeeye been wey waan tukadaa been wey waxaasoo dhan waxba kama jiraan been la ururiye wey in kuntum tuminuuna billahi walyawmi alaakhiri markaasuu allah wuxuu yidhi dalika khayrun wa axsanu ta'wiila dalika arrinka markaa isqabsataan inaad kitaabka iyo sunnada u celisaan baa axsanu adduun iyo aakhira asagaa idiin wanaag badan soo ilaahay ma dhin dalika khayrun وأحسن تأويلا أي مآلا ومرجعا ما لنت قيامنا سأوان أكسن الدنيا سأو خير بضن هذا خير ربطان إلهي مركب وحوي آيدا مركب دمي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ألم ترى واستفهام تعجبوي ننده يا إيمان بان لايا ومسلم بانهاي وإلهي بان رميي ونبي بان رميي oo kitaab quraan rumeeyey oo nin sharci ku dhashay sharci madiida dhahaya haddana baarlamaan u sacyinhaya oo kristaan iyo qawaanil wadciya iyo xeer qabiil noocuu dooni ha noqdo u sacyinhaya haddana iimaan sheegahaya wax lala tacajubo weeyaan buu rabbi subxaana wa tacaala wax isqaadan kara ma aha wax dhici karana ma aha ayuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baaba diidayba alam tara miyaadan la yaabaynin ya إلى الذين يزعمون ذك الشيغة هي أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ذك الله هي دين تيني محمد بان رميني تي توريد ينجيل بان رميني الزبور بان رميني كتابة إله بان رميني نهي هذا لا يريدون أن يتحاكموا إلى الضاقوت الضاقوت هو كعب بن أشرف كما فسره بعض المفسرين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الكعب بن أشرف والأمريكا أيهما أشد بأسا وكفرا كعب بن أشرف وقالين هل لهم يهودا وسكرات وملاكا قبيعها إيا مريكا مانتا يا إسلام وقدرا يعني باتوين kaasuu ilaahay wuxuu leeyahay ninka dhahaya kitaab allah rumeeyey sunno nabi maxamed baan rumeeyey diin baan qaatay dhahaya markay ruux isku dhacaan dhahaya oday kacab bin asrafa inooge hayna kala bixiye iimaanna sheegan haya kacab bin asraf in aadaya bal ka warrama arrinkaas ma wax isqabtaa alla wuxuu leeyahay isma qabtaan wax wada jirana ma aha dadka lagu leeyahay dowlad baa naloo dhisahayaa ikhwaani dowladdu ma wasiila mise waa maqsad dowladu waxa loo dhisiyo maqsadka la raadinayo ma shareecada islaamka in la ogaa dowladda dhisayana wasiilo loogu talagalay inay sharciga ay oogto miya mise dowladnimada maqsadkii la rabay horta asweydiine dowladdu waa wasiilo wey waxaa loogu talagalay xukunka inay oofiso danta la raadinayo xuduudda rabbi in la oofiyo wey subxaana wa tacaala diintu waxay ilaalisaa maqaasid shanay ilaalisaa maxaa ka mid a kuliyaat lkhamsa ama daruuri khams maxay ahayd addiin soomayn dowladu maxay ilaalisaa addiin baa maqsada la dowlatu walmaamul walidaara maqsad maaha waa wasaa'il wasaa'il baa marka maanta maqsad noola dhigay marka ma ka yeelaa mise ka yeelmayn waa diidnay mana yeelayn waan diidnay waxa la wado mana yeelayna ninka galla waa dilaynaa صحيح هو. الله مركه وحوليه يريدون أن يتحاكموا إلى الضاقوت وقد أمروا أن يكفروا به ضاقوت كي آذى هيان إيا كعب بن أشرف إلهي وحولي وحان أمري إنا يسكبر يلا ككفريان بنان كمران لدقى اللمان أساقيا قال نمض أوضو ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطان محور ربا سو أمضا إنه قال يون ربا شيطان يا أول رأيه من رأس الشياطين الآن أمريكا رأس الشياطين يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وحور واضك المسلمين تعا إلى بورتقيس للين هي إسلام مضودين إلا هدا أكو أذقين إتوبيا قيب لغسيي قيبت إتوبيا لسي ولي إسلام كا هو كي لسي ولي إسلام كا انت كلاود إسلام كا ويا بيه وحور مركا إنه مركز وحوم بعضي أيوه الله وحيو إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا وحالوك ليقانا قالك منافقة إيه مرتدك إيا مسلمك نبتأ إلهي فرق بسمه سبحانه وتعالى فرق يا محوية مقريسة وحكمك الرب سبحانه وتعالى مركي الروح اسكن دعان وحكم ونحمره ولينا كتابك ألا أنكك لبعنه رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا aniga meeshan iyo kitaab waxay ma jiraan bulay dawladeena waa kan nin ruux walba oo xaqu tasharruca wal hukm siiya waxaan ilaahay ahayn li ghayri khaliq ilaahay waxaan ahayn yu sharci dajin siiyay odayaasha ka warama ciidan ilaahay ahayn inay sharci dajiso xuquuqda ma siiyeen mise ma siinin haye hadda nin walba oo dajin doona sharci dajin doona sharci gaaleed dajin doona meeqa ruux baa u basgarayn doonta oo u asixin doonta ma garanaysaa boqol iyo kow ruux yaa inuu sharci dejiyo xaq u siin doonto ruux bar ninkastoo baarlamaan boqol iyo kowgaa maxay yihin ijmaac waxaa ah waa kaafir bilahi waana ijmaac boqol iyo kowgaasu gaalo wey
دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaadna ka dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaana caawa soo jeedinayaa sheekh faarax cali خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد آيات قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي نوله كدح جرنا تفسير كيدي حلقة أن مركة نوح قرآن وكدقا إيدنا تي هوري أمي دبا سعوتا وآياتي وحي تفاسيرها هاي علمات كدهين أي كدح جرني marka waxaan haddana insha allahu dul istaagaynaa bacd almufasiriin ee hadallada ay ka dhaheen aayaddan markay fasirayeen qurdubi raximahullah markaan kasoo qaadano hadalkiisa wuxuu yihi qurdubi fain qulta qad quumila alfuqaraau bilghaniyi famaa faa'iidatu alxamiid ayaddu waxay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid marka alxamiidaas ayaa lagu soo kordhiyey markii la qaabiliyey fuqaraa bilghaniy alxamiid markaa dee lafdi ay muqaabalayso meesha kuma jiro sidaasuu tilmaamaya marka xikmadda loo keenay alxamiid buu caddaynayaa marka marka wuxuu leeyahay haddaa tiraahdo haddaa tirahdo qad quumila alfuqaraa lafdiga alfuqaraa waxaa la muqaabaleeyo lagu la horkeenay laga horkeenay bilghaniyi famaa faa'iidatu alxamiid marka alxamiid iyadoo xaggey u socotaa marka qultu waxaan dhahaa marka lamaa ahbata faqrahum ilayhi alla markuu sugay oo addoommadu faqrigooda allah ay u baahan yihiin inuu alla ka deeqtoomaa iyaga markuu sidaa allah sugay walaysa kullu ghaniyin naafican bighinaahu nin kasta ama qof kasta oo ghaniyana uusan ahayn dhammaantii mid anfaca bighinaahu khdoontinimadiisa mid wax ku anfacay uusan ahayn ilaa ida kaana alghaniyu jawaadan munciman ilaa inuu hanigu yahay qof jawaad oo deeqsiya oo muncima wa idaa jaada marka markuu wax bixiyo wa ancama uu u nicmeeyo xamidahu waxa u mahadiya oo amaana almuncamu calayhim markay sidaa arrintooda noqotay wastaxaqa calayhim alxamda oo ilaahayna au ku mutay dushooda alxamda inay ammaanaanna uu ka mutaystay ayuu dakara wuxuu alla sheegay alxamiid alxamiid buu markaa sheegay liyadulla bihi inuu tusiyo inuu tusiyo calaa anahu alghaniyu naaficu bighinaahu khalqahu inuu tusiyo addoommadii in allah hani uu yahay naafica weliba bighinaahu khalqahu ku anfacaya aljawaad ah oo deeqsiya almuncimu calayhim u nicmaynaya addoomadiisa almustaxiqu markaa mudan ee biincaamihidaas uu nicmeeyey calayhim an yaxmaduuhu inay alla mahadiyaan ay u shukriyaan waxaana kamid ah min xamdihi wa shukri nicami waxaa kamid ah an yuwaxiduuhu in isaga ay waxidaan oo aanay u shariig yeelin ayaa xamdigii kamid noqonaysa wey leanna qofka haddii loo nicmeeyo ee maaragtay uu kufriyo amaba uu shirki la yimaado qofkaasi qof fahmay ma aha nicmadii ilaahay uu alla siiyey kuma uusan shukrinin marka sidaasuu leeyahay marka cid kastoo ghaniyuhu naafic ma aha bighinaahu ilaa ida kaana haniyu jawaadan munciman inuu yahay qofkaasi hanigaahu mid deeqsiya oo muncima hadduu markaa sameeyo waxbixintii u nicmeeyo markaas waxuu mudanayaa inay ammaanaan oo ay ku mahadiyaan allah subxaanahu watacaala taasaa keentay buu ley marka in alxamiid lafdigaas in lagu soodo marka ilaahay waa hani waana xamiid maxaa yeelay qof hadda iska haysta xoolaa jira oo hani lagu tilmaamo laakiin aan cidna waxba u qaban deeqsi aan ahayn taasoo kale maahana ilaahay waa bixiyaa hinihiisaasu waxbuu ku anfacaa makhluuqa iyo addoommadiisu ku anfacaho oo deeqsinimadiisa ayuu ilaahay ugu waasiciya risqigooda min kamaali hinaahu marka waxaa ka mid a ilaahay khinihiisa ina kaamilnimadiisa waxaa ka mid a in allah subxana wa tacaala uu yihi in yasha yudhibkum wayaأti bkhalqin jadiid wma dalika calى اllahi bcasiiz taasaa waxay tusinaysaa ilaahay inuu ka deeqtoomo ee addoommadiisa amaba makhluuqaadka dhan uu ka deeqtoomo alle wuxuu yidhi isagoo cadaynaya inuu wax baahya u qabin addoommada hadduu ilaahay doono wuu idin baabi'inaya in yasha yudhibkum alla hadduu rabo wuu idin baabi'in karaa wayaأti wuxuuna la imaanayaa bkhalqin jadiid uun kale oo adwaca minkum idinka daaco badan ilaahay aan caasinaynin ayuu la imaanayaa hadduu rabo wama dalika calى اllahi bcasiiz arrinkaasuna alla kuma cusla mumtanicna ma aha casiirna kuma aha mutacadirna waxaan suurtagelayna alla kuma aha marka adinku addoommadiiyu isugu yeelo oo ilaahay ka cabsada subxaanaه watacaala oo ilaahay waaxida caza wajal oo ku kali yeela waxuu isagu mudan yahay oo ah towxiidka iyo daacada iyo in laga amar qaato oo aan dawaaqiid iyo aaliha kale inaan qeyb laga siinin waxa ilaahay adiga uu kugu kali yeelay keligiisa ku siiyey qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiina laa shariika lah inay sidaas ku dabaqanto qof kasta uu ku dabaqo noloshiisa oo dhan inuu ilaahay u kala yeelo una qeybna ka siinin shaydaan iyo hawa iyo dawaaqiid hada wbilahi towfiiq wsala allahu cala nabiyina
وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay qaar ka mida dadka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa aragtiyo ka dhiibtay isbeddelka ka dhacay dalka afghanistaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo fikradahooda ka dhiibtay waxa ka dhacay waddanka afghanistaan awalan laa ayaa mahadle mataqaanaa soo gaarsiiyey waayaha socda uma walaalaha mataqaanaa idaacadda alfurqaan daadiinaya oo muslimiinta hadba meeshii cidan ugu jirto qowl iyo ficilba ka tusinaya ayaan u mahad celinayaa haddii aan qadiyadan usoo jeesto alxamdulilah rabbilcaalamiin wallahi qadiyad aad iyo aad mataqaanaa loo sugayay weeyaan laakiin ninkii wuxuu yidhi ninkii sagaarada dabtay ee cowsha ugu soo dhacday wuxuu yidhi ee cowsha ugu soo dhacday wuxuu yidhi dhiga dheertaan u dhigtayba maaha ilaa sagaaro yar buu dabtay markaasi cowlo ugu dhacday annaga hadda qadiyadan waan sugaynay walaalahan inay mataqaanaa mar uun guul gaali doonaan diinta islaamka ay guulaysan doonto laakiin annagoo weli caafimaad qabnoo dhegan waaweynoo soo taagan inay dhacayso u malayn mayn wakhti kaleento ayaan mataqaanaa u saadaalinayno fog alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan usoo dedejiyey qadiyadan waa qadiyad la wada sugayey ha dheeraa taasoo dhowaatee insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalihii ilaahay u guuleeyey allaha mataqaanaa ku guuleeyey arrimahaas allaha u ziyaadiyo oo u dhammaystiro waxyahii mataqaanaa maantay dhib u keenayana allaha ka qabto guushoodana allaha u dhammaystiro ayaan leenahay annagana sidoo kaleento insha allahu tacala way noo foolanaysaay allaha noo dhaliya ayaan leenahay waxaan leeyahay adduunyada laba ilmood ayaa jirta ilin saddexaad ma jirto laba kooxood baa ilmaynaya sidii uu george bush u sheegay isagoo ilmaynaya uu yidhi adduunka in dad nala safan iyo dad naga safan mooyaane cid kale kama ogolin uu dhihi jiray maanta labadii ayaa taagan runtii amerikaan iyo wixii la safnaana ciil iyo mataqaanaa murugo ayay mataqaanaa la oynayaan oo la barooranayaan muslimiinta taalibaan ay hogaaminayaan mujaahidiintu iyo muslimiinta caalamka intooda waxay la ilmaynayaan farxadda iyo guusha soo degdegtay ee mataqaanaa taamka ee dhammaystirantay ee mataqaanaa waxyaabaha mucjisaadka oo la yaab kaloo aadanuhu mataqana uu la yaabayo mataqaanaa ay ka muuqdaan ayay la ilmeynayaan muslimiinta adduunkuna labadaas ilmood ayaa adduunyada dusheeda ka jira maanta marka sidaas awgeed waxaan leeyahay waa soo dhaweynaya guushaas insha allahu tacaala sidaas awgeed walaalayaal horta murtadiin waa u jeedin macaalka meesha u dambaysay waad u jeedin gedi waa daawanaysaa xataa adigoo murtidaada xataa daawanaysaa murtiska kalentoo saaxiibka ahay waxa mataqaanaa maanta ku dhacaya waxaan leenahay soomaalida waxay ku mamaadaa wan weyn indhihiisu cirka ma arkaan ilaa la gowraco horta waa naqaanaa anigu murti soomaali ilaa wac birta lagu siiya indhaha ma kala qaado laakiin waxaan leeyahay meeshaas maanta cibrad baa ku sugnaatay oo ugu sugnaatay murtadiinta soomaalida niman yahow afghanistan murtadiinta afghanistan tiro kuma dhamidiin xoolana kuma dhamidiin caqlina kuma dhamidiin afghanistan way idinka badan tahay murtadiinta afghanistan way idinka badnaayeen wayna idinka xoolo badaniin saddex boqoloo kunoo ciidanahay lahaayeen diyaaraday lahaayeen waxay lahaayeen hubka adduunka casriga ayaa ameerikan ku hubeeyey lacagtii intaasoo tirilyan oo lacaguhu ameerikan siiyey maca daalika waxaa u dambaysay ma'aalkoodii inay diyaarada dariishadaha qabsadaan diyaarad maa dariishad la qabsadaan caasimiya baawur caasimiya marka daaqadaha la qabsanayo in daaqadaha inta diyaarada la qabsado yaa ama meelan la ogeyn oo darawalka looga dhuumana darawalkiibaa wuxuu shoog ku yiri bayloodkii diyaaradu way buuxsantay waan dhaqaaqayaa markaasaa laab yaroo godan inta layska arkay layska galay laabkan wuxuu ku dambayn doona lama oga cirka hadduu galo calaa kulli xaal waa kuwaa soo daatay waxaan idin leeyahay cibro qaadashaa ku sugan ninkii cibro qaadanaya walaalayaal ha la adkaysto gaaladana garbaashka ha lagu adkeeyo ilaahay wuxuu leeyahy walyajiduu fiikum qilda ilaahay saasuu idin leeyahay walaalayaal walyajiduu gaaladu ha heleen fiikum dhexdiinna ayuha almuslimuuna ayuha almujaahiduuna qilda kakanaan ha heleen dhexdiinna jasaaka allah kheyr waa arrin aada u wanaagsan maasha allah bixitaanka ciidamada maraykanka ay ka baxayaan waddanka afghanistan qof nin walboo muslima waa arrin ay farxad gelinayso waa nin waa arrin qof walboo muslima uu aada ula dhacay maasha allah laakiin waxay ku timid dhiigga raggaas walaalihiina ay bixiyeen muddada labaatanka sano oo hadda lasoo dhaafay iyo tadxiyada iyo nafurka ay sameeyeen ay u sameeyeen inay ummadooda ka dhacsadaan doonfaartaas waddanka kusoo duushay bacda muddana marka ay dhawar adeegeenoo sabreen waxaa ay hadda fiirsanayaan mirihii ay beerteen oo hadda ay guranayaan dad baa wax kaa sawacayo meelo ka fogfog wilaayaadka idaacadahan islaamiga aanan gaarin markaasay ku leeyihiin bal afka noogu saara idaacadda si aan u dhegeysano nasriga ka socdo imaarada islaamiga afghanistan iyo horumarada ay ka sameynayaan marka waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran calaa juhdikum wasabrikum watadxiyatikum yaa imaarat afghanistan insha allahu tacaala bismillaahi horta awalan magaceyga maxamed faaq sheekh baana waaye arrintaas oo yacni afghanistan ka dhacday waa guul muslimiinta caalamka usoo hoyata waay aada iyo aadna waan usoo dhoweynaynaa maxaa yeelay walcaaqibatu lilmuttaqiin waa ciribta dambana muslimiinta ayaa iska leh gaalana sideedaba waxaawey way jabtay ilaahayaana jebiyey huma mujaahidiinta ayaa jebisay ee reer afghanistan waanu usoo ducinaynaa maxaa yeelay waxaan ku xindhaqaduubsano weeye qalbigeyna wax oo yacni qanciyi waaye inay gaalo jabto oo ayaga oo dhan waddankii oo dhan lagala wareegay oona yacni awoodda muslimiintana kor ay noqotay gaaladana waxaa waaye ilaahayna burburiyey jabna ku riday halaagna ku riday aad iyo aadaan usoo dhoweynaynaa annagu maxaa yeelay dad muslimiinaan nahay muslimiintana jirkooda waa xal waana soo dhoweynaynaa maxaa yeele gaalo maxaa yeele haddeertaa meesha waxaawey waa ku yaaban yihiin kuwa jimcada qurmaha ka dhexayso iyo qaramada madoobay iyo w f b iyo hay-adaha oo jabaasiistooda eh dhanba way waa ku fashilmeen hadday noqon lahaayeen kuwa nato hadday noqon lahaayeen kuwa cumilada oo caadaqaatada oo yacni afghanistan u dhashayo oo jabaasiista gaalada u haayeen naftirkooda waa ku fashilan yihiin dhaqaalahoodan meeshana waa ku baaba'ay waxaa waaye alxamdulilah ilaahay baa arrintaas suurta geliyey waana soo dhoweynaynaa farxad weyn bay noo tahay muslimiinta caalamka joogana waxaawaye maanta way faraxsan yihiin boqolkiiba milyan way faraxsan yihiin inta muslimiin caalamka ku nool arrintaas aad ay u warhayaan annagana waxaan ku noolnahay geeska africa insha allah waan rajaynaynaa amisom iyo kuwii la socdaba iyagana sidaas meeshii kuwaas afghanistan ay mareen jawaasiistooda iyo nato meeshay mareenba iyagana ay mari doonaan ilaahay idinkiisa insha allah waana rajaynaynaa mar dhowna way soo socotaa walcaaqibatu lilmuttaqiin horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan oo ammaan oo dhan u sugan tahay asagaana boqor ah asagaana boqorka koonka ah guushuna kuma timaado awood anigaa leenahay iyo xeerad aan leenahay bal guusha ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku timaadaa ikhlaas iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo loo run sheego ay ku timaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisna w ilahay wuu ballan qaaday gargaarkayga ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay mar walba wuu tageen yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullahi yansurkum haddii aad diinta aad u gargaartaan ilahi wuxuu leey waa idiin gargaarayaa waan idin sugayaa marka walaalaha afghanistan way dulqaateen way sabreen wixii diyaarado lagu duqaynaayey intaasoo bilyan oo maraykanka uu keensada ku duqaynaayey oo mar walba idaacadaha ka maqlnaan maqlno dad marisa oo aroosyaha ama gurigooda lagu duqeeya walaalaha afghanistaan imise ayaa maanta ka sheegatay oo macnaha mujaahidiina markii aan maqlno runtii way elmeynaa habeenkii aan maqlay wallaahi uma wallaahi qasriga qasrigii uu ku jiray macnaha waxay ahayd ee, afsharqeeni ayaa raayada tawxiidka laga tagay ee walaalaha soo galeen runtii macnaa indhahayga ilmo ayaa ka timid Ee, ilaahay subxaana watacaala ugu ugaarsiiyey ilaahay subxaana watacaala ugu ugaarsiiyey inaan arko qarnigan oo noolnahay oo nool aan ku gaarno in islaamka ilaahay subxaana watacaala u gargaarayaan waan aragnay waqti walba ay qaadatay labaatan sana kadib markay dhabar adeegeen ay kuwa naato iyo maraykanka iyo kulli ay macnaha ay macnaha isku sideen ilaahay subxaana watacaala waxba way ka qaadi waayeen wuuna u gargaaray ayagii dulleysanna waa ay ka baxeen waxaan aad ula yaabaa runtii markii aan idaacadaha maqlo ninkii baydan hay ee maraykanka hay saakadan wuxuu dhahayay afghanistan waxay noqotay xabaalahayni runtii waa runtii waa noqotay xabaalo mar walba oo ay macnaha maraykanka waa lagu xabaalaya waa lagu dilaya waa lagu tumaya iyo iyo macnaha iyo murtiintooda iyo cimiladooda ilaahay subxaana watacala markii walaalaha sabreen ilaahay subxaana watacaala wuu u gargaaray alxamdulilah ilaahay ayaa mahadda iska leh allihii subxaana wa tacaalana siiya nicmat aliimaan waalislaam marka dii, ee weyne ee ka dhacday gaaladii lagu jibiyey ee afghanistan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waa u hamba- waa u hambalinaynaa xinta oo dhanba ee geeska afrika ku nool waa u hambalinaynaa marka gaaladiina ilaahay waa jibiyey markii diinta ilaahay urur sheegeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta ilaahay u gargaareen yah oo u garga ilaahayna aayaddiis inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurukum wayuthabbit aqdaamakum alxamdu lilah ugu horeen waxaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd arrintaas aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaana keenay ilahay ayaan ugu xamdinaynaa allah subxaanahu watacaala ayaan ugu xamdinaynaa waxaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar alcizatu lilahi walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun marka arrintaas aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala maanta ilaahay subxaana watacaala waxii ay ay ham- u hanqalweynaayeen oo ilahay subxana watacaala u dhoweeyey uu siiyey annagan ilahay waxaan ka baryaynaa inuu noo soo dejiyo insha allahu tacaala gaaladan ilahay uu naga saaro oo maaragtay muslimiinta uu mideeyo annagan insha allahu tacala dowli islaami ah ilaahay subxaana watacaala aan ka weydiisanayna inuu inuu maaragtay noo soo dedejiyo insha allahu tacaala arrintan waa la socdaa afghanistan mujaahidiinta inay eh, la wareegeen Eh, hataa waxaa la sheegaa eh, caasimadda dhan afghanistan caasimadda ay la wareegeen shalayo bishaaradaas eh, waa la socdaa waan dhegeystay idaacadda marka aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay Eh, waxaa weeye marka ilaahay subxaana watacaala hadalkiisa ayaa dhawoobay oo ahaa wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin ilaahay subxaana watacaala mu'miniinta waa u gargaaray gargaarkana waa arkaynaa aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaweye bishaarada ilaahay subxaana watacaala ayuu xaggiisa ka timid uma walaalaha mujaahidiinta arrintaas oo ku sabreen marka ilaahay subxaana watacaala muslimiinta oo dhan saas ayuu cizu siinayaa hadday sabraan لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedanaya salmaan axmed هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya dhulka muslimka ee filistiin ee ku jira gumaysiga ee maamulka yahuudda ayaa waxay ku horamayaan in diyaaradaha yahuudda ay duqeymo xogan ee ka geysteen qeybo ka mida jiida ghaza halkaasoo ay sheegeen inay ku beegsadeen ee xarumo ay leeyihiin ee kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ee war ka soo baxay maamulka yahuudda gaar ahaan wasaaradda dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaradahooda ay duqeymo xogan ka geysteen ee gudaha jiida ghaza ayna burburiyeen xarumo militari oo ay leedahay xarakada wax iska caabinta ee xamaas ee hase yeeshee ee in badan ee wararka maamulka yahuudda laiskuma hadlayn karo oo xitaa iyagoo duqeeya guryo ay dad shacaba leeyihiin ayay ku tilmaamaan in ay duqeeyeen ee goobo caskari ee mana jirto ee wax faahfaahin ah oo laga helayo ee khasaaraha ka dhashay ee duqeymaha ay yahuuddu ay ka geysteen ee gudaha jiida ghaza ee duqeymaha jiida ghaza ay diyaaradaha yahuuddu ka geysteen waxay ku soo aadeen iyadoo ee rasaas lala dhacay ciidamo ka tirsan maamulka yahuudda oo ku sugnaa xadbeenaadka kala qaybiya deegaanada ay yahuuddu xooga ku haystaan iyo jiida ghaza ee rasaas ee ka dhacda bastoolada ayaa askari ee ka tirsan ciidamada yahuudda oo halkaas ee ku sugnaa ayaa lagu riday ee waxaana ee ka soo gaaray dhaawac halis ah isbitaalka maamulka yahuudda war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in xaaladda askarigan ee dhaawacmay ay halis tahay lagana yaabo in uu geeriyoodo saacadaha soo socda ee ilo ku dhowdhow ee kooxaha wax iska caabinta ee filistiiniyiinta waxay ku warameen in askariga hadda xaaladiisa la sheegay inay liidato uu dhintay ay hase yeeshee ee laga qarinayo ee dadka yuhuudda ah maadaama uu muujinayo ee fashilka ee weli haysta ciidamada maamulka yuhuudda ee go-doonka ku haya dadka muslimiinta ah ee ku nool ee jiida ghaza kooxaha iska caabiinta filistiiniyiinta ayaa duqeymaha ay diyaaradaha yahuudu geysteen waxay kaga jawaabeen duqeymo kale waxaana gantaalada ridada dheer ay ku garaaceen ee deegaanada ay yahuuddu xooga ku haystaan ee u dhow jiida ghaza iyadana lama soo sheegin ee wax khasaare ah oo ka dhashay haddii aynu intaa kaga gudubno filistiin wararka ka imaanaya ee magaalada kaabul ee caasimada waddanka afghanistan waxay ku waramayaan in ugu yaraan toddoba ruux oo afghaaniyiin ah ay ku dhinteen ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul halkaasoo ee zaxmad xoogle laga dareemayo islamarkaana ee dadkii la shaqaynayay gumaystihii waddankaasi ku duulay ay isku dayayaan inay kaga baxsadaan ee waddanka afghanistan oo ay raacaan ee diyaaradaha ee isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanka ee ku sugan ee garoonka diyaaradaha ee war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ingiriiska ayaa lagu sheegay in ugu yaraan toddoba ruux ay ku dhinteen ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul kadib markii ay dadku isjiireen oo isbuurteen ee sida wasaaradda ay hadalka u dhigtay ee waxaana taasi keentay in ciidanka ilaalinaya garoonka diyaaradaha amerikaanka ah ay rasaas la dhiceen ee dadka oo doonaya inay xoog ku galaan ee gudaha garoonka islamarkaana ay sidaas ee kaga baxaan ee waddanka afghanistan ee xaaladda ka taagan nawaaxiga garoonka iyo gudaha garoonkaba waa mid cakiran ee waxaana tan iyo maalinkii magaalada kaabul ay soo gashay imaarada islaamiga afghanistan ay kumanaan ruux oo ka mid ah ee jawaasiistii iyo tarjumaanadii la shaqaynayey ciidanka maraykanka iyo kuwa nato ay ku dulay waddanka afghanistan ay isku dayayaan inay ka baxsadaan ee waddankaasi maadaama gobolkoodii dhacay magaaladana ay gashay gacanta shareecada islaamka inkastoo imaarada islaamiga afghanistan ay fidisay cafis ah in ciddii isa soo dhiibta islamarkaana toobadkeenta lasoo dhow haddana dadkan waxaa muuqanaysa in baaqaas aanay ka faa'iidaysanaynin maadaama ay ogyihiin dhibaatada iyo godobta ku maqan ee ay geysteen marka dadkii ay la shaqaynayeen labaatanka sane ee dartooda ay u dakanoobeenna waa kuwan rasaasta la dhacaya waxaana tan iyo maalinkii magaalada kaabul ay soo gashay imaarada islaamiga afghanistan tirada dadka afghaaniyiinta ah ee maraykanka la shaqaynaya ee dhintay ay kor u dhaafaysaa toban ruux qaarkoodna diyaaradaha ayaaba laga soo tuuray oo waa tii la arkayay muuqaalo muujinaya laba qof oo ka soo dhacaya diyaarad ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul marka si guud xaaladda waddanka afghanistan waa ay degan tahay marka laga soo tago nawaaxiga garoonka oo xaalad cakiran ay ka taagan tahay kumanaan kun oo ruuxna ay doonayaan in ay ka baxsadaan waddanka afghanistan dowladda maraykanka ayaa hadda dadkii ay daadguraysay waxay geysay saldhigyo ay ku leedahay qatar iyo imaaraadka carabta halkaasoo ay dhibaatooyin xoogan kula kulmayaan maadaama aanay haysanin muqawimaadkii nolosha oo xitaa dadka waxaa lagu soo waramayaa in guryo la kala geynin keliyana la isugu geeyey saldhigyo waaweyn oo dusha sare ka furan halkaasoo aanay ku haysan xitaa hoy ay ku hoydaan marka masiirka cid weliba oo ka helisa ummaddiisa ee gumaystaha iyo shisheeyahana la safata ayaa run ahaantii laga daawan karaa ee saaxada afghanistan waxaana labaatan sano oo si hagar la-aan ah ay ugu shaqaynayeen shisheeyaha maanta looga dhaqaaqay meel cidlo ah kuwii la qaadayna ee nolol wanaagsan ee kuma haystaan ee goobihii la geeyey oo maraykanku xitaa ma ogola inuu geeyo dalkiisa maadaama uu ka shaki qabo islamarkaana uu isleeyahay amay kuu khiyaanaan sidii ay diinkooda iyo dadkoodaba ay horay ugu khiyaaneen oo ay uga safteen ugu dambeyntii wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa ku waramaya in daadad xoogan oo ku dhuftay gobollo ka tirsan ee waddankaas ay ku dhinteen dad amerikaan ah halka sidoo kalena dad kale la la'yahay ugu yaraan toban ruux ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay gobolka tinis oo dhaca ee koonfur bari ee waddanka maraykanka war ka soo baxay maamulka xaaladda degdega ah ee gobolkaasi ayaa lagu sheegay in roobab xoogan oo ku dhuftay qeybo ka mid a gobolkaas ay ka dhasheen daadad xoogan taasoo keentay in ugu yaraan toban ruux ay dhintaan halka sidoo kale iyo kow ruux la la'yahay oo aan loogeyn ee noloshooda halka ay ku dambayso waxaana suuragala inay dhinteen ee daadadka ayaana qaaday dadka la la'yahay ee tobanka ruux ee dhintay laba ka mid a waa caruur sida ee wararka ay ku waramayaan ee tanina waxay qayb ka tahay musiibooyinka rabbaaniga ah ee sida joogtada ah ugu habsada maraykanka oo hadda marka laga soo tago daadadkan waxaa jira dab xoogan oo ka kacaya gobollo badan oo ka tirsan ee waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka californiya dabkaasna waxaa ku dhintay dad amerikaan ah halka ay sidoo kale ku burbureen guryo badan iyo hanti badan oo ay lahayeen ee dadka amerikaanka ah wararkii ugu dambeeyey caalamka halkaas ayaan ku soo afmiraynaa
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم